dadka dariska ayaa waagii hore kala qaadan jiray cunnada basiliya midda cayriinka sida canjarada caanaha shaaha cusbada caleynta sonkorta iyo dabka taasoo qeyb ka ahayd iska warqabka iyo isjacaylka dariska balse sannadihii lasoo dhaafay waxaa muuqata inay meesha ka baxday axmed uulow faarax oo ka mid a waxgaradka magaalada beledweyne ayaa redio beel loogu warramay sababta keentay inay meesha ka baxday iska warxayntii dadka dariska dhaqankii soomaalida oon soo gaarnay annaka wuxuu ahaa dhaqan iskaalmayna kow labada qofoo dariska waxay kala qaadan jireen haddii cusbada ku yaraato koona u doonan jireen haddii cadayska ku yar way kala qaadan jireen badarka yar way kala qaadan jireen hadda waxaa dhacday in wax lisu dooranaada aan jirin oo la yidhi ilbaxnimaday ka mid tahay aan wax lisu dooraneen ka soo qaad soomaalida waaga hore niman gaadiid lahaan ninka dariska markuu gaadiidka ku dego uu u doonin jiray waana soo siin jiray hadda waxaa nin mujaad gatay nin gaari gacan gatayba waxaa qabtaa dhaqamadii macnaha inay kasoo siyaadeen waxyaala aad u fara badan oo cajiiba ilaah lagu mahadiya marka dhaqankii hore iyo dhaqanka hadda cusub wax weyn baa u dhexeeya oo ilaahay xaalkiisa ogyahay waxaana yeelay qarnigaa yeelay qaruumaha isbedelaaha yeelay saasaa jirta waxaana dadka talo u soo jeedin lahay dadka inay dhinac u jeestaan inay iscaawiyaan kooda liita iyo kooda aad iyo aad dhaqaalisu yaryahay in wax lagu dhaama la siiyo sida qofka baahida maalba maalba qof wuxuu dhahay inuu wax cuno inuu wax cabo in la kaalmeeyo dadku iskaalmaysto dad waxaa jira day masaakiin aad u qabin oo wax rabanaya wax bilaashna ah kobsha aan shuban karin dadka wuxuu u baahan yahay gacan qabasho gacan qabasho wuxuu u baahan yahay koo qofka og oo ugu dhowaa qofka dariskiisa labada guri isu dhow waaya marka hadda waxaa nool baaba simikarkaaga maxaa ku jira efiisagaaga maxaa ku jira akoonkaaga maxaa ku jira aynu waa sirri wax og male marka waa in dhaqanka hore loo soo noqdo oon kula balami lahay kuna waalinahay dadka sheekh cabdisalaan salaad axmed oo ka mid ah culimaadudiinka magaalada beledweyne ayaa redio beel lagu sheegay in diinta islaamka ay dhiiri gelisay iska warqabka dadka dariska islamarkaana iscaawiyaan ahamiyadda ay siiday diinta islaamka dariska dariska diinta islaamka ahamiyad weyn bay siiday dhaqanka soomaaliyeedna wuu ahaay diinta islaamkuna way qabtaa alxadiid aan ku soo koobayo nabiga sal alay slam ku sugnaaday oo gabar looga sheekeyey nabig sal alay wasalam diriska xumayso laakiin camal badanoo wanaagay qabataa soom badanay soontaa sadaqo badanay bixisaa salaatuleyl badanay dukataa laakiin waxaa lagu yidhi nebig sal alay slam gabadhaa diriska ayay dhibtaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam laa khayra fiiha gabadhaa wax khayr ma laha hiya fii naari naartay gelaysaa diriska marka xumaanta la xumeeyo naar ayaa lagu mutaystaa ilaahan ka magan galinaya subxaanahu wa tacaala cagsigeeda taa mid ka duwan deriska oo la wanaajiyo iyadana waxaa lagu mutaystaa ama lagu galaa jannada nabiga sal alay wasalam isla xadiidka riwaayaddiisa kale waxaa ku sugneed nabiga in loogu sheekeeyey gabar iyadana yacnii cibaado badan aanan qabanin laakiin soom badan ma soonto sadaqo badan ma bixiso gabadhan salaatuleyl badan ma dukato laakiin nabiga waxaa la yidhi sal alay slam laakiin diriska ma dhibtaale gabadhaad diriska wuu ka nabad galaa way caawisaa way soo booqataa hadday xanuunsan yihiin way u tagtaa hadday maarata ka waxaysan yihiin way caawisaa way soo booqataa xaaladdiisa ayay diriska si dhow ula socotaa nabigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam gabadhaas hiya fi ljanna gabadhaa iyada ah jannada ayay galaysaa buu yidhi nabiga sal alay wasalam waa wax ayadana lagu mutaysta janno diriska wanaajintiisa ayadana waxaa lagu mutaystaa sida xadiidka ka cad jannada ayaa lagu mutaystaa ee dadkeenna soomaaliyeed runtii diriska dhaqan ahaan diriska way u fiican yihiin oo dhaqankooda diriska wuu wanaajiyaa laakiin maalmahan dambe waxyaabo maaratay waa laga tegey diris wanaaggii waa laga tegey in diriska la caawiyo oo laga warqabo oo inay xanuunsan yihiin iyo inay maaragtay xaaladooda si kala tahay laga warqabo hadda way yaraatay waxaa laga yaabaaba in qof deriskuu ahaa ama kuu dhowaa la yidhaah mar horow dhintay ama isbitaala loo qaada mar hore dhowr bilood kabacdi oo marka aad ku baraarugtid taasna maaragtay diinta islaamka kuma wanaagsano dhaqanka soomaaliyeedna kuma wanaagsano inkastoo dadka soomaaliyeed ay iscaawiyaan islamarkaana isku gurmadaan xiliyada ay dhacaan daadadka iyo abaaraha ayaa haddana waxaa meesha kasii baxaya in dadka deriska ay kala qaataan adeegyada yaryarka iyo cunnada taas oo keeni jirta in derisku ay si hoose iskaga warqabaan